culimawdiinka soomaaliyeed ayaa kuwa tixgelin gaara ku dhexleh bulshada soomaaliyeed waana kuwa ay fududahay in wax laga dhagaysto sidoo kale culummada ayaa doorar kala duwan oo muhiim ah bulshada ku dhexleh waxayna ka qayb qaataan xalinta khilaafaadka colaaduhu sababeen iyo wacyigelinta bulshada haddaba qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada kismaayo ayaa ka hadlay muhiimada ay leedahay in culimmadu xoojiyaan doorkooda wacyigelinta bulshada gaar ahaana dhalinyarada oo ah kuwa muddooyinkii dambe aada u tahriibayey culimada waxaa looga baahan yahay inay soo bandhigaan inay diinta usoo bandhigaan dhalinyaradii ou sida nebiga caleyh isalaatu wasalaam oo u dhaqmi jiray ama dadka si u hagi jira oo kale in loogu soo bandhigo sababta waxaa loo baahan yahay inayna dhahaan waalidiinta ama culimada inay dhahaan mustaqbalka maanta hatihiin maanta waxaa samayn kartaan damuhu maanta waxa la sameeyo biri toolana wixii waa hagaagayeen oo wax kaleo kasii qurux badnaa la sameynaya marka culimada horta waxay astaan u yihiin oo yacni tusaale u yihiin inay xambaarsan yihiin man tusaale xataa maasi dhaba waxay u yihiin inay xambaarsan yihiin kitaabka allah subxaana watacaala uu noo soo dejiyey way ka bedeli kartaa wax walba wax badanna way bedeli kartaa adduunkana qof qof walba waxuu bedeli karaa isbedelna waa la samayn karaa dhalinyarada saad sheegtay duruufo badan waa looga faa'iideysan karaa dhan walba ha noqoto shaqa la-aan iyo rafaad iyo tahriib wax walba ha noqdaan so marka culimada waxaan aaminsanahay amaba ay jirtaa hagitaanka bulshada inay yihiin maadaama ay astaan u yihiin diinta ay wataan kitaabkii iyo siirada nebiga marka culimada dadka ugu muhiimsan ee loo baahan yahay waaye ayagana inay wax bedelaan masaajidda ay ka wacdiyaan goobaha dhalinyarada ay ku badan tahay tagaan diinta dadka ay ku baraarujiyaan qofka markuu diinta barto alla uu usoo dejiyey asagaaba wax qaldan ku dhaqmeyn oo waddo toosan maraya doorka ay ka qaadan karaan culammada waxay tahay sidii loo badbaadin lahaa dhalintaasi la qalday waa su-aal weyn jawaab markaa muhiim laga bixiyo oo faahfaahin oo weyn ah aniga waxay la tahay waxaa loo badbaadin karaa in la badiyo wacyigelinta la badiyo oo sidii dhalintaasi loo badbaadin lahaa wacyigelintana waxaa loogu badin karaa qeybaha bulshada meelaha isugu imaadaan masaajida barnaamijka iminka xe aada haysaan iyo meelo kaleba runtii waa wacyigelin wacyigelinta adi qofka la badiyo xusud mudan wacyiga haddii la dhisay dhalinta culummada ayaa loogu baaqay inay tagaan goobaha bulshadu isugu timaada sida garoomada ay dhalinyaradu ciyaaraha ku ciyaaraan si dhalinyarada looga wacyigeliyo tahriibka iyo wax walba oo dhibaato u keeni kara